dood wadaagan oo ahaa mid lagu soo bandhigayo doorka warbaahintu ay ku leedahay dhismaha nabadda iyo dib u heshiisiinta soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin ka socday maamulada magaalada gaalkacyo ee puntland iyo galmudug xubna ka tirsan ururada warbaahinta puntland iyo galmudug iyo sidoo kale qeybaha kala duwan ee bulshada cabdicasiis shire oo ku hadlayay afka dadka soo qaban qaabiyey kulankan ayaa ka hadlay ajendaha doodan looga hadlayo aad iyo aad baa u mahadsan tihiin anigoo ku hadlaya magaca hay-adda wadani relief and development organization waxaan kaga mahad celinaynaa wakhtigiina aadna siiseen waxa weeye aad iyo aad baa u mahadsan tihiin soo dhowaada barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay doorka warbaahinta ay ku leedahay dhismaha iyo nabadda iyo dib heshiisiinta guud ahaan soomaaliya gaar ahaan gobolka marka barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay doorka uu ku leeyahay ama baraha bulshada ha noqoto ama warbaahinta guud ahaan doorka ay ku leedahay nabadda siday nabadda uga qayb qaadato sida iyo colaadaha waxay ku leedahay barnaamijkaasaan ku korfayn doonnaa haddii alla idmo wakhti yar oo insha allah baan qaadan doonnaa
dhanka kale gudoomiyaha gobolka mudug ee puntland faysal sheekh cali oo ku hadlayay afka maamulada gobolka mudug ee puntland iyo galmudug ayaa ka sheekeeyey ahmiyadda nabaddu u leedahay gobolka mudug iyo sida ay warbaahintu uga qayb qaadan karaan
munaasabadaha noocaana oo aad ka soo qayb gashaan oo nabadda gobolka iyo nabadhiska guud ahaan gobolkeennaba aad qayb ka noqotaan mar walba aad door ku leedihiin waxaan rabaa sidoo kale inaan u mahadceliyo cid walba oo soo abaabushay mowduucan ku saabsan nabadda iyo social mediaha iyo bulshada saamaynta uu ku leeyahay ma togan tahay ma taban tahay see loo rabaa inaynu dood dheer ka gallo waa wax wanaagsan oo mar walbaan wax iska weyddiinno waxaan kaloo u mahad celinayaa waddani relief organisation oo asaguna soo abaabulay munaasabaddan tan baa la rabaayo caawa taariikhda ina qaataan baa la rabaa qof walbo bal homework inta qaadatid gurigaaga markaad tagto sariirtaada adiga keliya isu tagtaan waxaad tidhahdaa dadku muxuu isu laynaya horta soomaaliya maxay isu laynaysaa intaa keliya in la isweydiiyaa la rabaa social mediaha marka warbaahinta waxaan ka codsanayaa kulankan oo lagu casuumay xubno muhiim ah oo ka tirsan warbaahinta islamarkaana door weyn ka qaatay in magaalada gaalkacyo nabadeeda laga shaqeeyo ayaa looga dooday ahmiyadda nabadda u leedahay gobolka mudug iyo sida looga wada shaqayn karo